magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulanka wadatashiga ah ee lagu xoojinayo doorka haweenka ee ciidamada booliiska jubbaland kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga gudaha jubbaland ayaa waxaa kasoo qeyb galay xubno ka socday baarlamaanka jubbaland saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska mas-uuliyiinta wasaaradda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxaana kulanka intii uu socday lagu gorfeeyey sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha haweenka ka haysta inay ka mid noqdaan ama door muuqda ku yeeshaan ciidamada booliiska qaar ka mid a mas-uuliyiintii kulanka kasoo qeyb galay ayaa ka hadlay caqabadaha haweenka ka hortaagan inay ku biiraan ciidamada booliiska iyo sidii wax looga qaban lahaa
waana u mahad celinaya waxaan rajaynayaa in barnaamijkan wax badan la soo celceliyo dadkana faham guud laga siiyo gabdhaha booliiska ah in laga mid noqdo wax halkaan fadhiyo waa gabdhaha booliiska iskugu jira saraakiil iyo ciidanka qalabka sida dabcan gabdhaha markii ama hadday xil sara hayso ama hadday boolis tahay waxaa jiro caqabado fara badan ay la kulmaan sidee caqabadahaasi looga bixi karaa maadaama hadda aan ku jirno uu gabagabo yahay sanadkii labada kun labaatan iyo shanta sidee falsafadaha qaldan ee laga aaminsan yahay gabdhaha ciidanka markay ku biirayaan sidee bulshada looga tirtiri karaa runtii shirkan waa shir qaybo badan waa shir muhiima waxaan rajaynayaa shirkan intuu socdana inaan ka faa'iidi doono waxyaabo badan oo muhiima oonan ogeyn taas ay noo sheegi doonaan macallimiinta haddii la yidhaahdo intaa kadib caqabadaha gabdhaha soo galay booliska ka haysta inay booliiska ku soo biiraan waxaan isleeyahay caqabadaha waa fara bad yihiin mar waa mid dhaqan wey oo dhaqanka naga soo jireenka ah midna waxaan leeyahay waxaa maaragtay yar wacyigelinta gabdhaha lagu wacyigelinayo booliska
wasiirka wasaaradda amniga gudaha jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal ayaa dhankiisa ka hadlay doorka haweenka ee ku biirista hay-adaha amniga iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha haweenka ka haysta inay ciidamada booliiska ka mid noqdaan
ciidanka kuubiirista ciidanka ee gabdhaha waxaa loo baahan yahay ciidamada jubbaland ama kuwa federaalka ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedka ha noqdeene marka ciidanka la diyaarinayo oo la qoraayo in gabdhaha la bandhigo oo idaacadda laga sii daayo oo la yidhaahdo waxaan doonaynaa gabdho ku soo biiro ciidanka booliiska daraawiishta danab nabad sugidda maxaan ku idhahdaa militariga ama qaybaha kale baa loo baahan yahay in la yidhaahdo kulanka ayaa ahaa mid isugu jiray wacyigelin iyo baraarujin ku aadan in haweenku ay ku dhiiradaan inay ka mid noqdaan ciidamada booliiska si ay qayb uga qaataan nabadeynta bulshada